بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixdan iyo toddobaad min suurati almaa'ida qaala allahu tacaala yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik ilaahay subxaanahu wa tacaalaa markuu mu'miniinta uga soo digay gaalada inay muwaalaad la yeeshaan ayaa halkan waxaa laynoo sheegayaa diinkaas ilaahay ku soo dejiyey nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam haddii uusan wada gaarsiin oo qayb ka mida uusan gaarsiin inay ka dhigan tahay iyo isagoo aan kulligiisba gaarsiin waxbaba ka gaarsiinba qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha arasuulu rasuulkan kariimkaadow nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa meeshii labaad oo qur-aanka yaa ayuha rasuulu tii horena waa soo qaadanay yaa ayuha rasuulu balliq gaarsiin nidahan waxaa la yidhaahdaa yaa ayuha rasuulu nidaa'u tashriifin wa tacdiim sharifid iyo weynayn u dhawaaqeed weeyaan loogu dhawaaqaya nebiga naadaahu tacaala ilaahay baa ugu dhawaaqaya biashrafi alawsaafi birisaalati rabbaaniya awsaaf midda ugu sharafta badan rasuulkaa qiimaha sare ilaahay siiyayow yaa ayuha rasuul balliq gaarsii maakii unsila la soo dejiyey ilayka xaggaada lagu soo dejiyey min rabbika rabbigaa xaggiisna lagaaga soo dejiyey kaa gaarsi cidna ha ka baqin cidna ha u aabayeelin in dhibaato iyo wax macnaha ku soo gaaraan ha ka yaabin gaarsii xaqa u caddee wain lam tafcal haddii aadan samayn oo wixii xag rabbi lagaaga soo dejiyey aadan gaarsiin famaa ballaqta maadan gaarsiin markaas risaalatahu ilaahay risaaladiisii maadan gaarsiinin hadde waxa weeye haddaadan samayn oo aadan gaarsiin famaa ballaqta risaalatu maba aadan gaarsiin maxay macnaha noqonayaa wain lam tafcal haddaadan samaynoo gaarsiin dee famaa ballaqta risaalatu haddaadan samayn hadda maba aadan gaarsiinba waxaa weeye ujeedka meesha haddii qayb ka mida aadan gaarsiinin oo aadan u sheegin waxay ka dhigan tahay dhammaantiis adoo aan gaarsiinin intaas aadan gaarsiinin awgeed intaa gaarsiisay waxaa laga soo qaadayaa kaanama adoon waxba gaarsiinin wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatu macnaha haddaanan samayn oo bacdi ka mida weeye aadan gaarsiinin famaa ballaqta risaalatu shay ka mida haddaa qariso waxaa la yidhi aayadda idbin baa ugu sugan dadka xamalatlcilmiga ah oo ummadda nebiga ah calayhi salaatu wasalaam shay in aysan qarin shareecada amarkeeda ah inaan culimmadu dadka aqoonta u leh diintu inaysan qarin qayb ka mida diinta caddeeyaan bayaaniyaan gaarsiiyaan ummadda u sheegaan qofkii qaata oo ku hanuuna falilaahi alxamdu ajar baa leeda ayib isna waa ku aflaxaya qofkii qaadan waaye intaa u sheegtayna adiga waxa weeyaan mar haddaa sheegtay waa bayaanisa waa caddays famaa ballaqta risaalata wain lam tafcal famaa ballaqta risaalata marka waxaa leeyahay culimmada waxaa ugu sugan halkan arrin weyn baa ugu sugan inay xaqa ummadda u caddeeyaan u bayaaniyaan gaarsiiyaan haddaba diinta gaarsiinteeda dad badan baa waxay ka keenayaan colaad iyo collaytan iyo dhibaato oo qofkaa xaqa sheegaya ka hor imaanaya dhibsanaya waxaa dhici ka dhaba qofka in lagu soo handado ama lagu dilaba ilaahay baa wuxuu yidhi nebiga wallaahu ilaahay baa yacsimuka kaa ilaalinaya min annaasi dadka xaggoodana ilaahay baa kaa ilaalinaya dhibaato inay dadku ku soo gaarsiiyaan ya ilaahay baa kaa ilaalinaya waxa weeyaan wacdun min allah yabaaho ilaahay ballanqaad xaggii ka yimid in ilaahay xifdinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa acdaadaada inuu kaa xafido kuu damaanad qaaday marka maxaaba cududaarba markaa ma leh mar haddaan taas lagu damaanad qaaday waa inaad adiguna ada cidna ka baqin oo sootii nebiga calayhi salaatu wasalaam dagaalkii uxud waxyaalo badan iyo dhaawacyo badan nebiga la soo gaarsiiyey ilaa ilkihiisa qayb ka mida nebiga calayhi salaatu wasalaam laga jebiyey ilaa madaxiisa koofiyad bireeddii u saarnay inta jug weyn lagu dhuftay koofiyaddii silisyadeedii madaxa galeen ilaa bushintiisa hoose nebiga ay dhaawacantay ilaa dhiig badan nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka daatay ya waxyaalahaasaaba ku dhacaye halkaana waxaa la yidhi wallaahu yacsimuka min annaas ilaahay baa kaa ilaalinaya dadka ilaalintan waxa weeyaan inay dadku ku dilaan siday ambiye hore u dileen taa ilaahay baa kaa ilaalinaya waxyaalahan yaryaroo soka maaha ilaahay baa wuxuu kaa ilaalinayaa inaa macnaha gacantooda ay kugu dilaan oo ay nafta kaga qaadaan wallaahu yacsimuka min annaas aayaddan markay soo degto intii ka horraysay nebiga waardiyaa saarnaa calayhi salaatu wasalaam ilaa aayaddaani ka soo degtay markay soo degtay nebigu qubad uu ku jiray intuu madaxa saa uga soo saaray debadda bo wuxuu dadkii waardiyeyni ku yidhi yaa ayuha nnaasu insarifuu dadow iska kala taga faqad casamani allaahu ilaahay baa idhowro ilaaliyey ilaahay baa ibadbaadiyey iyo ilaalinaya waardiya dambe iyo saaf dambe iyo midna looma baahna iska kala taga xadiidku imaamu tirmidi baa warinaya sanadkiisuna waa xas imaamu dabarisna wuxuu kusoo saaray jaamicu lbayaanka ina allaha ilaahay laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qoom qoomka alkaafiriina ee gaalada marka adiga dushaada hadday hanuuni waayaan hanuunkoodu ma saarnee adiga dushaada waxa ah inamaa calayka albalaaqu adiga gaarsiin baa dushaada ah ilaahay baa ciddow doono hanuuninaya qofkii gaalnimo azali horay loogu qoray cid hanuuninka dhaama jidho qul waxaa dhahdaa nabiyulaahi maxamedo calayka asalaatu wasalaam yaa ahlalkitaabi kuwa ahlu kitaabkaadow waa nimankii yahuudiya nasaaradii wey lastu ma tihidin calaa shay-in shay dushiis shay aa ku dul sugan tihiin ma jiro lastu ma tihidinin calaa shay-in shay dushiis ma tihidin oo diin ah wax diin ah oo aa ku dul sugan tihiin ma jiro xataa tuqiimuu ilaa aad ka ogtaan attawraata kitaabka tawraad la yidhaahdo iyo walinjiila kitaabka injiil la yidhaahdo iyo wamaa kii unsila la soo dejiyey ilaykum idinka xaggiinna laydiin soo dejiyey min rabbikum rabbigiin xaggiinna laydinka soo dejiyey waxaa aayadda sabab nusuulkeedu ahaa baa layidhi jamaaco iyo koox yahuuda baa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam waxay ku dhaheen ma waadan noo sheegin oo aadan qirsanayn kitaabka towraad la yidhaahdo xaq inuu yahay ilaahay xaggiina ka yimid nebigu wuxuu yidhi balaa inaanan qirsanayn iska dhaafo waa qirsanahay kitaabkaa xaq weeye ilaahay xaggiiba ka yimid waxay dhaheen fa innaa nu'minu biha annagu towreed baan rumaysannahay walaa nu'minu bimaa cadaaha wixii ka soo harayna ma rumaynayna soo xaq kumaadan sheegin soo ilaahay xaggiina kama imaan innagu iyadaan haysannaa wax ka dambeeyana shaqo kuma lihin aadaanaa soo degtay lastum calaa shayin baa li wax diina oo aa ku dul sugan tihiin ma jidho xataa tuqiimu tawraata tawraadda ilaa aa ka ogtaan walinjiila injiilna aa ka ogtaan wamaana aa ka ogtaan unzila la soo dejiyey ilaykum xaggiinna min rabbikum rabbi xaggiina laydinka soo dejiyey oo qur-aankeenna cadiimkaah qur-aanka kariimkaah oo waxa weeyaan kutubahaas axkaamtooda ilaa aa ka ogtaan ilaa midba waqti buu shaqaynaya kutubta oogidooda waxaa ka mid ah oo towraad ku taallay oo injiil ku taalla in nebi moxamed la rumeeyo calayhi salaatu wasalaam marka oogiddeedii bay ka mid tahay haddaad towreed oo sheegtay nebi moxamed in la rumeeyo aad nebi moxamed diidaan waxay ka dhigan tahay idinkoo aan towreed diiday oo ku camalfali waayey injiil sidoo kale kitaab ilaahay ninkii beeniyey kulli isagoo beeniyey buu ka dhigan yahay hal rasuul ninkii beeniyey qofkii beeniyey rususha ilaahay oo dhan inuu beeniyey buu ka dhigan tahay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walayaziidanna lawallaahi yaziidanna ziyaadiyeen oo ziyaadiyeen kaiiran in badan oo minhum iyaga ka mida dad badan oo iyaga ka mida u ziyaadiyeen maa kii unsila la dejiyey ilayka xaggaada nebi allow min rabbika rabbigaa xaggiisa lagaaga soo dejiyey waxyiga iyo aayaadka lagugu soo dejiyo oo xag rabbi ka yimid in badanoo iyaga ka mida wuxuu u siyaadinayaa duqyaanan qooq iyo wa kufran gaalnimo waxay ka dhigan tahay diinku hanuun buu siyaadiyaaye iyaga markay aayad soo degto oo ay beeniyaan waxaa u siyaaday gaalnimo iyo kufri iyo duqyaan aayad kale markay soo degto ama xukun kale ay diidaan sidoo kale markaas in badan oo iyaga ka mida waxyigan kugu soo degaya waxay ka sii qaadayaan oo iyaga u siyaadinaya duqyaanan wa kufraa maxaa yeelay beenintay kusii fogaanayaan markaas madax tiirintay kusii durkayaan gaalnimada iyo dalaalka iyo baadinimada bay sii laazimayaan falaa ta'sa hamtiiraanyoonin nabi allow cala alqowmi qoom dushiisa hw tiraanyoonin qoomkii alkaafiriina ee gaalada ahaa qolada gaalada ah waxba ha u welbahaarin ha u xusninin ha u tiiraanyoonin laa taxzan calayhim maxaa yeelay kuwa macnaha ambiyada beeniya sidaas weeye caadadoodu marka nebigaa la tasliyaynaya calayhi salaatu salaam oo la sabirsiinaya la qaboojinaya waxaa la leeyahay arrintan keligaa kuma tihid ambiyadii hore sidaasoo kale ayaa la in badan oo iyaga ka mid ah loo beeniyey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey maxay rumeeyeen allah iyo rasuulkiis oo waa kuwee kuwaas oo dadka muslimiinta ina aladiina aamanuu waxaa meesha markaas kuugu jira wacamilu saalixaat camal wanaagsanna la yimid kuwa iyo wladiina kuwa haaduu yahuudiyoobay kuwa muuminiinta ah waa magac muslimiin kow wladiina haaduu iyo kuwa yahuudda ah labo wsaabi'uuna kooxda saabi'iinta la yidhaahdo daa'ifa nasaarada ka mida lagu tilmaamo xidigaha caabudi jiray saddex iyo wnasaara kuwa nasaarada ah oo nebi ciisaan raacsannahay leh afar kulligood isku soo daro mankii aamana rumeeya billaahi ilaahay rumeeya walyowmil aakhiri maalinka dambana rumeeya oo wa camila camal fala saalixan camalan saalixan camal wanaagsan oo saxiix oo khaalisa la yimaada ilaahay dartiisa yaa sidaa qofkii la yimaada falaa khawfun wax cabsiya ma ahaanin calayhim kuwaa dushooda walaa hum mana aysan ahaanin yaxzanuuna kuwa tiiraanyoonayana maysan ahaanin muhimmaddu waxaa weeye magac kastaba qofkaani ha ka yimaadee haddii laga helo man aamana billaahi walyowmi alaakhir qof noocaasa hadduu noqdo oo ilaahay rumeeye maalinka dambena rumeeyey camal saalixana la yimid jawaabtu waxaa weeye falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun mid kastaaba marka gaar buu u leeyahay ina aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay oo camal saalixa la yimid hee falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun tiiraanyo iyo welwel iyo warbahaar dushooda maahan wladiina haaduu ya kuwa yahuudiyoobay oo iimaan iyo camal saalixa laga helay falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun wnasaara waa sidoo kale kullu waa sidaas mid kasta tanaa u taalla falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun oo khowfkaasi waa maxay waxa ay u socdaan oo qiyaamada xaggeeda ah iyo dhibaatooyinka qiyaamada wax cabsiya kama hayso walaa hum yaxzanuun wixii ay ka tageen gadaashooda adduunyada taasna waxa weeyaan ka walbahaarimayaan ka welwelimayaan ayib firqa kasta oo ilaahay iyo maalinta aakhirad rumaysa camal saalixa la timaada camalkaa saalixa waa dadka dee sharaaca almuxamadiya ku taagan ee nebi maxamed rumeeye calayhi salaatu salaam oo imaankaas ku dhintay falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laqad xaqiiqe akhadnaa waxaanu qabannay oo qaadnay miihaaqo banii israa'iila reer bani israa'iil ballankoodii la adkeeyey kaa ayaannu qabannay ballan adag baa iyo cahdi mu'akada ayaannu ka qaadnay reer bani israa'iil oo ahaa cahdigaasi inay ilaahay rumeeyaan inay rusushiisa rumeeyaan waxaa hadda halkan laga warramaya yahuuddii hore waxyaalihii dhacay oo ballankii sidaa loo adkeeyey siday u buriyeen ee laga qaaday jaraa'im iyo dembiyaal waaweyn say ula yimaadeen ambiyadii ilaahay say u beeniyeen qaarna u wallaayeen taas baa laga hadlayaa ballankaa adag baanu ka qaadnay wa arsalnaa waxaanu dirnay ilayhim iyaga xaggooda rusulan rusul baanu dirnay rusul hanuunisa oo diinka u caddaysa oo badha ayaannu u dirnay kullamaa jaa'ahum mar allaale markuu iyaga u yimaado rasuulun rasuulu yimaado bimaa shayna ula yimaado laa tahwaa anfusuhum nafafyaalkoodu aysan danaynayn aysan jeclayn rabin wax aysan macnaha nafafyaalkoodu rabin markuu rasuul ula yimaado oo waxaas waa maxay hawadoodii iyo shahwaadkoodii wax khilaafsan markuu u keeno rasuulkaasi jawaabtii aw kulamaad casow waa caasigaroobayeen way cisyaan bay la imaanayeen xadgudub bay la imaanayeen xadgudubku waa ka fariiqan qayb oo ka mid ah rususha ilaahay mubtadaha macnaa waxa leeyahay qaab waxaa la iska soo horumarin karaa mafcuulka fariiqan fariiqan koox ka mida ambiyadii ilaahay rususha ilaahay kadabuu waa beeniyeen wa fariiqan koox kalena yaqtuluuna way laynayaan fariiqan kadabuu fariiq ka mid ah yaa rususha ilaahay kadabuu waa beeniyeen wa fariiqan koox kalena beenin keliya kagama harine inta beeniyeen yaqtuluuna waaba laynayeen ficil mudaaricaa laga cabirado waxay ka dhigan tahay xikaayatulxaal hadda iyadoo loo jeedo layntiioo socota ficilka afoolxumadiis yaqtuluuna waaba laynayaanba sida hadda la wado oo kale ha yaqtuluuna way laynayaan qataluu lama dhin sidaa taa hore kadabuu fariiqan kadabuu meeshaas mawdaca yaqtuluuna lama dhihin wa fariiqan qataluu lama dhihin ee waxaa la yidhi wa fariiqan yaqtuluuna waaba laynayaan sida wax hadda socdo oo kale waa xikaayatulxaali almaadiya xaalkii tegay baa laga xikaayoonaya istixbaaran lahaa wax hadda laysu soo hordhigay foolxumadiisa iyo in laysku baraarujinayo hor iyo gadaalba nimankan xaalkoodu inuu sidaa ahaa midda kale aayaadka ru'uustooda aakhirkooda inay isku si ku horsamaanna yaqtuluunadu iyadu waa faa'iidaynaysaado maadaama yaxzanuuna yaqtuluuna yacmaluuna aayaadkan isdaba yaal say u horsamayaan usluubkaas isku wada eg eg iyaduna waxa weeyaan munaasabo kalea ku jira waxasibuu waxay u maleeyeen reer bani israa'iil allaa takuuna inaysan ahaanayn fitnatun wax fidnaa wax dhibaataa inaysan iyaga ku dhacaynin balaaya inaysan ku dhacayn cadaab inuusan ku dhacayn ambiyadii ilaahay laynta ay laayeen rusushii ilaahay beeninta ay beeniyeen yaa waxayba iska aamineen oo u maleeyeen fitan ku dhacaysa iyo dhib la marinayo iyo ciqaab ku imaanaya inuusanba jirin korashadaa ilaahay kortay iyagoo xumaan badan wada beeba macnaha waxay ku noqotayba waa isdhigteenba waa ku kalsoomeen facamuu way indhabeeleen waayo wasammuu yaa waana dhagabeeleen waxa weeyaan facamuu wasammu weeyaan waxay ku taagmeen baadinimadii iyo fasaadkii way indhala'aadeen maxay ka indhala'aadeen canilhudaa hanuunkii wasammuu wayna dhagala'aadeenoo xaqa maqlidiisa can samaaci alxaqi ayay ka dhagabeeleen wey waxaa laynoo tashbiihinayaa tashbiihan waxa weeye qof indhala oo dhagala baa lagu shabahay nimankan oo maxay ka dhigan tahay adigu hadda qof indhala dhaganala qaab aad wax ugu sheegto ama wax ku garansiiso mayay jiraan indhihiina wax ugama jeedo dhegihiina waxba ka maqli maayo uma taaba allaahu ilaahay baa ka toobad aqbalay qoladaas calayhim dushood waxa weeyaan way toobad keeneen saa ilaahay baa toobadii ka aqbalay umma intaa kabacdi camuu waa ka indhabeeleen xaqii wa sammuu waana ka dhagabeeleen kaiirun in badan oo minhum ka mida ka bedelo baa ka dhagabeeshay oo ka indhabeeshay idaa camuu iyo sammuu awalba iyagu wateen macnaha damiirkoodii kaiirun in badan oo minhum ka mida baa indhabeeshada camiya kaiiru minhum wa sama kaiiru minhum in badanoo ka mid ah ayaa sidaas noqday weeye wallaahu ilaahayna basiirun ilaahay mid ujeeda weeye bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan bimaa yacmaluuna hadda waxay camal falayan waxay ka dhiganta bimaa camiluu waxay sameeyeen ilaahay mid og weeyaan subxaana wa tacaala ilaahay waa mid og basiiri weeye waa waana og yahay waana u jeedaa subxaana wa tacaala marka waxay ka dhigan tahay waciid goodi weeyaan waa laydin jeedaa wey waxaa ku jidhid oo ku hawlan tahay ilaahay waa ku arkaa waana ku ogyahay darsigeenna intaasu ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclam bisawaab